Haweenka Soomaaliyeed waxay door muhiim ah ka qaataan dadaallada nabadda iyo horumarinta bulshada. Inkastoo caqabado badan ay la kulmaan mararka qaarkood, haddana waxaa markaasi ay kaalintooda ka qaataan sidii bulshada nabad loogu soo dabaali lahaa loona horumarin lahaa. Xamlo Saalax Cabdulaahi waa mid ka mid ah xubnaha ugu firfircoon dallada haweenka nabadeynta degmada Kismaayo. Waxaa in ka badan toban sano ay ka mid ahayd haweenka hormuudka u ahaa dadaallada nabadeynta ee magaalada, iyadoo si joogto ah uga qayb gashay kulamo badan oo markaasi lagu horumarinayay nabadda isla markaana lagu wacyigelinayay bulshada. Xamlo waxay sheegtay in tababaro joogto ah oo la siiyay ay sare u qaadeen fahamkeeda ku aaddan xallinta khilaafaadka iyo sidii ay door muuqda uga ciyaari lahayd bulshada dhexdeeda. Waxayna intaasi ku dartay in dallada haweenka nabadeynta degmada Kismaayo ay si dhow ula shaqeyso odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, iyo sidoo kale guud ahaan bulshada sidii markaasi xal waara looga gaari lahaa khilaafyada jira.
sidaan ognahay baa dalkeena wuxuu ku jira durbar aad u weyn muddo soddon sano ah uu kusoo jiray dalka iyo burbur waxaa jiray colaad sidii baa tartamaayo oo kaleeto waxay ahayd meelaha ugu badan ee beeraha ay isku dagaalaan waa meel ay u kulmaan qabiilo soomaaliyeed oo kala gedisan sidaa ay tahay haddana ilaahay wuxuu nasiib ii siiyey inaan ka mid noqdo haweenkii ugu horreeyey ee nabadeynta labada kun lix iyo tobankii laga aas aasa kismaayo loo fidiyey wada hadal iyo inay haweenka iyagoo wada fadhiistaan wada hadlaan marka iyadana waxaa gacan laga sii saarid s w s oo barnaamijka qabanaysa isu keenida haweenka nasiib waxaa yeeshee dadka inaan ka mid noqdo ilaa hataban aan taaganahayna barnaamijka asaga ahaa ayaan ka shaqeeya ee nabadeynta ahaa waxaa igu dhiiriyey aniga lama kulmin xilligii nabadii waxaana qof burbur ku dhashtay durba kusoo indheersay waxaan aad u daneynayay nabadda iyo macnaha meel nabdoon oo wanaagsan inaan ku noolaado sidaasaa u qaatay inaan dadkii ka mid noqdo ilaahayna iga mid dhigay u qaatay doorka inaan nabadda ku shaqeeyana aan u taagnaasiisa waxaan dhihi sarnaa haweenku waa tiir dhaxaad haweenka markay noqoto colaad waa maxaa la dhihi jiray haweenkaa loo adeegsadaa badanaa colaad markay tahay iyo dhibaatada iyo duminta waxa loo adeegsada haweenkay ahaayeen waxaan dhihi karnaa alxamdulilah haweenka sidii horeyta ma ahan haweenka waxay fahmeen dhibaatadii inay iyaga hoos imaaneyso inay iyada asaga qaadayso inay iyada wiilkii dhimanayo iyada ay dhashay kii dhaawac ahaa inuu iyada kusoo noqonayo dhibaatadii oo dhan inay iyada dib ugu soo noqonayso agoonka inay furinayso marka haweenka soomaaliyeed ee khaasatan haweenka jubbaland waa kuwo u taagan inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarinta nabadda iyo dadka inay si xasilooni oo nabdoon ay ku wada noolaadaan Xamlo Saalax ayaa ugu dambeyn sheegtay in dadaalka haweenka ee dhinaca nabadda uusan marna istaagi doonin, iyadoo ku baaqday in haweenka kale ay qayb libaax leh ka qaataan sidii loo xoojin lahaa isku duubnida iyo wadajirka bulshada.